bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warkii hiraabnimo idaacadda raadiaha baydhabo sinhayta qodobada warkaana hiraabnimadan ku doorkaroon dhegaystayaal haddii ilaa heraale ku nagada dhugunsu doontan weliba ku mid ee wasaaradaha walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo heshiiska shil saaciiday garoowe wasiirka duulista hawada soomaaliya oo tababaran hiri guddiga sare ee hay-adda duulista baarlamaanka galmudug oo ku hadalay guddiga doorashada aqalka sare guddiga komishinka somalilan oo la kulamay wakiilka midooda yurub ee soomaaliya weerar madaafiica oo laka qaadaya saldhig iyo ku sugan yahay ciidamada etoobiya iyo d b wall oo shaacidiyey in jabuuti iyo ka xadgudubtay heshiis horey iyo angarli rafayle dhegaystayaal weliba waa hiraanimo khamiis e taariikhdana waliba ka beeganta tumishanta bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaasay weli haayna qodobada warkaan hiraabtaan ku door kulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraanimo faahfaahsan rafayle dhegaystayaal ka bilaabnay magaalada garoowe weliba geeka welibaa kiiramay shirlun ku hadlaayay tayaantii weliba daadejinta adeega walbarashada soomaaliya si gooni eh shirku weliba diiradda lanka saaray manhajka iyo weliba imtixaanka oo muhiima ah tayaanta walbarashada soomaaliya wasaaradda walbarashada dowladda federaalka iyo dowladaha xubno ka ah weliba yo ka helayanaa in la mideeya qalfoofka imtixaanka dalka waliba saas oo kale la ka heliyay in la suubay lama guddi qaran oo markaasaytii ka madax bannaan wasaaradaha walbarashada lamadan guddi waliba yo shildhayna guddiga imtixaanka iyo weliba midka ee manhajka waliba saas oo kale la ka heliyay xoojinta wadashaqeyntii weliba yo-ola marow dhisowka golaha wasaaraddu iyo ku midaysiin oo la ilaaliyo adeegyada iyo weliba daadejinta adeegyada walbarashada golaha waliba meelayo ka saara doonana caqabadaha hanagdi ee la xiriira maamulka walbarashada dalka walibanayo ka jawaabayana shuruudaha daneeyaasha horumarka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane duuraan axmed faarax iyo weliba uu saahirayay tababar iyo weliba la tashi la xiriira hay-adda duulista rayidka kaasaytii oo korlanka qaado horumarinta guddiga sare ee hay-adda iyo weliba howlwadeenadii shirka wada tashiga iyo kooy oo markaas tilmaamo korna lanka qaado sida hay-adda nagadu lahayti koo xoojiyo howlaha muhiimka ah ee bulshada iyo qarankan haayan inta dareeraya wada tashiga weliba toobad dareeray tobabar kaasaytii eela xiriira hanaanka inkasaraya ee shaqada ee hay-adda duulista caalamka meelesati oo edda hiigsaasa tayada iyo weliba horumarinta adeegyada iyo weliba howlwadeenadii duulista weliba bilowga qorshaha dhow ee kordhan qaado adeegyada guud ahaan howlaha shaqo ee garoomada dalka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug weliba iyo kulunsho caadiga ee kulunka waliba markaaseti kulunsho caadiga iyo waadhadan kulunkan waliba shir guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamunuur gacal ooyo weelyaan lamadii isku xigeen ajendaha kulunka iyo weliba hay kow akhrinta saddexaad iyo weliba ansixinta sharciyeedka nootooyinka galmuduga lama guddiga doorashada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex fariin jeedinta gabdho baarlamaanka galmudug xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo cod aqlabeed leh ka ansixiyeen sharciyeedka nootada nootooyinka galmudug kaasaytio markaas golaha baarlamaanka galmudug hangudbiyeen wasaaradda cadaaladda baarlamaanka galmudug guddiga garsoorka iyo weliba cadaaladda baarlamaanka galmudug oo hinsharciyeedka nootaayada galmudug reedanfiiryow kusuubi iyo weliba golaha baarlamaanka galmudug iyo ankama hadnagan ansixinta sharcigan komishinka doorashooyinka somalilan weliba xarunta komishinka kulunka la qaadana wakiilka midooda yurub ee soomaaliya ambasador nicholas berlanga gureed markii uusa booqday magaalada hargeysa guddigii weliba wakiilka midooda yurub weliba iyo kuwa hadalena qaabkii wanaagsanaatay oo markaasi qof somalilayd doorashada isdhimarkaas ee golayaasha wakiilada iyo weliba deegaanka somalilan guddoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud cali iyo midooda yurub inkuma hadnagay sida somalilan inka taagirahan doorashooyinkii golaha deegaanka weliba baarlamaanka dhinayn kala wakiilka midooda yurub ee soomaaliya ambasador nicolo berlonga weliba komishinka doorashooyinka ka ammaanaya qaabkii inqobsoonti doorashadii golayaasha wakiilada iyo weliba deegaanka meel dhegeystayaal warka helaabtan sinkukuwaa weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo weerar madaafiica oo laga qaaday saldhigyo kusugan ciidamada etoobiya weerarkan madaafiicda ee weliba laga qaaday saldhigga ciidamada etoobiya oo ku leeyin degmada halgan oo ku tirsan gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabeelle dadka ku nool deegaanka halgan weliba ayuu sheegana in madaafiic dhowre iyo ka dhiyan xerada ciidamada etoobiya weliba agaarshe miliseyt iyo xaqiijii korna khasaaraha ku dhaladay saasoo kale wararka weliba intaas kasii darahanaa in ciidamada etoobiya dhiniisho madaafiic dhowr ah inka jawaaban weerarkii hobiyaashahay ee markaas inkakohay dhiniga al-shabaab ah dhiniga kale al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas weliba sheegtay in markaasi ka dhiyan hoobiyaasha gudaha xerada ciidamada etoobiya khasaaraha iyo kadirsiyan inkastoo injarna warar madax banan oo xaqiijii kora waana sheegow in markaas waana xaqiijiyow sheegashada al-shabaaba degmada halgan iyo weliba deegaanada hooskoyow ee gobolka hiiraan weliba dhowr jeer ku dhiyay dagaal indhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba ha etoobiya oo dhininka iyo saasoo kale al-shabaaba dhanka dambeyntii dhegeystayaal shirkada d b wo iyo weliba maalin ka hor shaaciday in maxkamad ka taala london iyo xukunta iyo xukuntii in dowladda jabuuti iyo ka xadgudubtay heshiis yalageley oo ka eedanayay qeybta konteynerada ee dekeda daraalah shirkadda weliba ay sheegtay in haddii walaayka dembe ee dacwad sharciya ka ooga doonta dowladda jabuuti weliba inhella xaqshee abubakar cumar xadi oo ee madaxa moroosooyinka jabuuti weliba kahor intiuusan biina go-aanka maxkamadda sheegay in arinta t b world iyo kuwiinta dekeda warkii dhegeystayaal isinkul daratan idaacadda raadiyaha baydhabo heraabtaan taninka dhoni
sanku neefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday ugu